bismillahi raxmaan raxiim maanta waxaa noo soo dhogashay bacd allahi subxaana watacaala in aan maayaradii cusbeed oo lasoo magacaabay marwe nadar tabax maalin inaan xilkii ku wareejino maayaa hadda baahi badan ay jirto xafiiska dawladda hoosena muddo badan ay maayaradii hore ay ka maqneed marka waxaa loo arkay marka in magacaabida la dadejiyo xil wareejida la dadejiyo mar haddii lasoo magacaabay marka guddoomiyaha maamulka gobolka hiiraan iyo kuxeenadiis ku-xigeenadiis iyo maamulkii degmada iyo mas-uuliyiin kale sida taliyaha biliiska qeybta sida taliyaha nabadsugidda degmada iyo mas-uuliyiin kaleba gudoomiyaha degmada sheekhiir oo markaas isagana goobjoog ahaa inaan maanta isugu tagnay ee xilkiina si wanaagsan loogu wareejiyey marwo nadar talaax maalin ayaa maanta xilkii kala wareegtay maayaradii hore marka insha allah kulley waa tallaabo horey loo qaaday ay ahayd maxaa yeelay xilli waxay kusoo aaday dawladda hoose ay kala daarsan tahay waxay kusoo aaday xilli ay u baahan tahay dardargelin cusub annagana waxaan ballan qaadnay inaan kala shaqeyno wixii ay nooga soo baarto aad iyo aad aa umahadsanta
waa tahay marka munaasabadaasi ka sokow waxyaabo miyaa jira oo la doonayo in maayarka cusub ay dardargeliso
aad iyo aad aa umahadsan tahay horta maayarda markiiba la magacaabay halkaan halkaan ay joogtay ay degaanka beledeen ay degan tahay caadi ay degan tahay isla markii waxay bilawday intaa xilka lagu wareejinayba fatahaadii ugu horreysay oo holodaa qabsatay dhanka kiliga waraabaale iyo dadkii qoysaskaa deganaaya inay marka ay ay xilmida la samayso u tagto gurmadkii ugu horreysay inay gaarsiiso howlahaasay lacayoba bilawday marka maantana markii la magacaabay kadibna waxay tagtay filtr ayay tagtay oo xaafadda buujiye ka tirsan oo iyadana shaqa ay ka ballan qaaday shaqa ay ka qabatay waxyaaba badan ay ballan qaaday marka hadda waaba waxaan dareemaynaa marka qof aada u firfircoon shaqada diyaar u ah dadka u jilicsan waxaan rajaynaynaa inay marka magaalada ay wax badan kusoo kordhiso oo xiriirka iyada iyo degmada kala dhexeeya iyo xiriirka iyadii gobolka heer gobolka la dhexeeyana inay insha allah ay ay wanaajin doontaa saasaan rajeynayna insha allah marka hadda qorshaha badan hadda u degsan say iyadaba sheegtay marka annagana hadda waan ku garab taagannahay qorshahaas oo waxaa qeyb ka ah canshuurtii ama taakuleyntii in la dadejiyo gaar ahaan qeybta dawladda hoose in la dardargeliyo la bilaabo si daksida u rafaa badan loo bilaabo si marka aan uga baxno waxyaabaha adeegyada bulshada u baahan yihiin inaan banaanka ka raadino annaga gudaheena aan iska soo dhex saarno oo dhaqaalaha gudaheena uu ka yimaado waxqabadkana uu gudaheeda gudaheyna uu ka yimaado sida nidaamkana sidaasaa sax ah marka in wax banaanka laga raadiyay dii sacbahadaa looga dargaaliyey loogama baahi bixi karo dadkan lagumana xali karo marka taas marka insha allah marka maayarada cusub qorsheeda marka wuxuu yahay inay dib usoo celiso bilicsimadii magaalada inay dib usoo celiso adeegyadii bulshada ay u baanaayeen gaar ahaan afarta xaafadood m c ejo isbitaalo yacni ma gaartay ceelal waxyaabaha iskuulo dadka aan danta yar oo aan waxbarashada aan awoodi karin marka runtii qorshahaas waa qorsho yani dawladda hoose ay laheyd marka laakiin muddo badan baa la sugaayay marka qorshahaas iidana waa ku dhawaaqday de annagana waa de waa ku garab taagannahay oo doorkeenaan qaadanayna hadii laadhado marka waa hadda waxaan rajaynaynaa dadka reer beledweyne marka inay heleen hadda fursad qaali ah oo ay arki doonaan waxqabad marka dhinacaas ku saabsan oo xagga adeegyada bulshada inay dib usoo noqon doonaan saasaan rajaynayna insha allah waa mahadsanta